halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah abril waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan ku soo qaadanayno abwaanada qaxootiga ku ah dalka kenya oo wax ka qoray waa abwaana ku ah qaxooti dalka kenya oo wax ka qoray nolosha qaxootiga iyo burburka soomaaliya
horta ereyadaydan aan idiin iftiinshee indheergarad ma jooga mase waaba eberow dad aqoonta liitiyo waxaaray ilmiya ummad baaba'eedii isku eeganaysaa ileen waa is eeddaa oon iyo colaad iyo qoon abaarulaysay haddaad aragto weligaa aqoon gaabanaa hagay
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan fadliga tobanka dhexe ee bisha barakaysan ee ramadaan iyo qodobo kale intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii dunida iskudhacyo u dhexeeya dibadbaxayaal falastiiniyiin ah iyo bilayska israa'iil ayaa subaxnimadii hadda maanta ah waxay ka dhaceen ama ku dhaawacmay toban qof dibadbaxayaashaasi ka mid ah kuwaasi oo ku sugnaa gudaha iyo hareeraha dhismaha masjidka barakaysan ee alaqsa ee magaalada qudus halkaasi oo laba maalin ka hor uu ka dhacay iskudhac weyn booliiska israa'iil ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee maanta ay boqolaal dibadbaxayaal ah bilaabeen inay dhagxaan urursadaan waxyar un ka hor inta aysan goobtaasi booqan yuhuudda yuhuudda ayaa loo cayimay wakhti u gaar ah oo ay ku soo booqdaan laakiin aysan ku cibaadaysan dhismahan oo ay u yaqaanaan temple mount oo ah goobta ay aaminsan yihiin inay ugu barakaysan tahay diintooda sidoo kalena ah masjidka saddexaad ee ugu barakaysan diinta islaamka booliiska israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay gudaha u galeen dhismaha si ay uga saaraan dibadbaxayaasha ina kala dambaynta u soo celiyaan hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in toban qof ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi ayna daaweeyeen booliiska dalka griiga ayaa sheegay in la helay meydka haweeney ka mid ahay tahriibayaal doonayay inay doon ka timid turkiga ku galaan dalka griiga waxaana tani ay ka dambeysay kadib israsaaseyn ka dhacday goobta dhacdadan ayaa gelinkii dambe ee sabtidii waxa ay ka dhacday webiga evros oo qiyaastii lixdan iyo toddoba kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada alexandrobolis ee dalkaasi sidaa ay bilaysku sheegeen haweeneyda ayaa la aaminsan yahay in ay saarneyd doon ka timid dhanka turkiga oo doonaysay inay u gudubto dhinaca griiga waxaana doontu ay iska dhiga jirtay sida biliisku ay ku warameen in amar ay ku siiyeen ay dib u laabato afhayeen u hadlay booliiska gobolka bariga macedonia ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in doonta ay saarnaayeen toban qof oo muhaajiriin ah wuxuuna sheegay inay ku amreen inay dib u laabato laakiin aysan amarkaasi raacin waxa uu sheegay in sida uu hadalka u dhigay markaas kadib ay rasaas ka dhacday dhinaca turkiga iyagoo dhankooduna ay rasaas cirka u rideen ciidamada ilaalada badda ee griiga ayaa sheegay in markii dambe ay heleen afar nin oo muhaajiriin ah oo dabaal ku yimid xeebta halka ay heleen haweeneydan oo u muuqatay in rasaas ay haleeshay waxaana ay sheegeen in dhacdadan ay baaritaan haatan ku wadaan halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaa idiin soo socda barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan xiise gaara leh balse aynu ku horeyno marka ugu horeysa waxaa lagu jiraa tobankii dhexe ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaana jira in culammadu ay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan maalmaha barakeysan ee bisha barakeysan ee ramadaan haddaba wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa fadliga maalmahani waxau ka wareystay sheekh cabdisalaam salaad axmed oo imaam ka ah masjidka alnuur ee magaalada beledweyne
xigmadaha loo jideeyey ramadaanka ama bisha ilaahay baa garanaya horta cilada iyo xikmadda laakiin culammada waxay sheegaan xikmado dhowr ah waxaa ka mid ah sababta loo jideeyay ay taho kale qofka inuu dembi dhaaf ka helo bisha ramadaan iyo dunuubtii oo soo galo dhan loogu dhaafo oo alla ka cabsi oo ka helo waxaa kaloo kamid ay dhaheen culummada qofka wax haysto hodanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay yacni waxla-aanta ama baahida inuu dareemo leanno dadka xagga irsaaqadda ilaahay baa ku kala fadilay oo ku kala sarraysiiyey wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi risq marka dadki qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxhaysanin dhibka uu ku nool yahay inuu ogaado waxaa kaloo ka mid ah xikamta ama xigmooyinka isloo jiday soonka qofka naftiisa inay tababar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahidaa iyo oonkaa iyo cunnadaas iyo waxyaabihii kaloo dhan ee inay iska dhaafto ay ku dulqa u dulqaadato leyli ka hesho iyo tababar inay ka hesho ayaa loo jideeyey waxyaaba kaloo ka mid ah in dadkii fuqaradahay iyo masaakiintii iyo dadkii hantida haysta isku mid noqdaan oo la wada sooman yahay oo la wada siman yahay intaasa ugu muhiimsanaa isleeyahay way badan yihiin laakiin muhiimadda intaas ayaa culammada qaar kusoo koobaan
sheekh cabdisalaan waxyaabaha u bannaan qofka sooman in uu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa ka mid ah
in uu sidii qofka si kas ah wax u cuno ama uu wax u cabo maalin ramadaan iyadoo la joogo soonka waa ka buraaya waxaa ka mid ah qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago iyadoo bil ramadaan ah waa soonka iyaduna waa burayaa axkaam kalena wayba kasii dhalinaysaa waxaa ka mid ah qofkii inuu si kas ah isku matajiyo haddii uu matag ka yimaado soonka kama jabay lakiin hadduu kas isku matajiyo asiga si ula kaca soonkii wuu ka jabayaa waxaa ka mid ah qofkii in gabadhihii oo kale dumarkii in xilligii caadada ama xaydka ay ku jirto iyo inay nifaas ku jirto dhalmada xilliga umashii oo kale waxaas oo dhanaa buriyo soonka waxyaaba aan burina way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhimo qofka ajirka uu heli lahay ka dhimaayo sida xanta iyo wixii lamida oo laqbiga qofka macnaha hadalka maalaa yacnige qofka soonkii ma ka jibinaya laakiin soonkii ajirkiisa nusqaan ku dhacaya xadiis badana nabig ka sugnaatay alayh salaam oo maartahay man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi walcamala bihi falaysa min allahi min an yadaca sharaaba wa dacaamu yani ilaah subxaana wa tacaala qofkii aanan ka tegin yani hadalka iyo shahaadatu zuur iyo hadalka laqwiga ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunidiisa ka tago sababtoo soonkaas waxuu u faa'iideynaya ma jiro oon i baahi maane
su-aasha ugu dambeysa waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka sharcigu wax ruksada ma siinaya in ay afuraan waxaa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafarka ah shareecada waxay u banaysay inay iska afuraan waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale inay qaleeyaan laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo qofkaas maalmo kaleu soo qaleynayaa ama maalmo kaleu soo godayaa haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cuduradan waaweyn oo kale qofkaas wuxuu samaynayaa video samaynayaa qof buu afurinayaa haddii uu awoodin inuu soomo haddii marka dhakhaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska nasahan yahay oo ku soomi karane wuu iska soomayaa wakhtigii soonka dhex galo haddii uu maalinkaa awoodi waayo oo ogaado inuusan soonkan wadi karin waa iska furaya dhib maleh
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdisalaam salaad axmed oo ah imaamka masjidka alnuur ee magaalada beledweyne wuxuuna u waramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane markanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana toddobaadkan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdisalaam salas
ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta v o a barnaamijka asbuucan idinkaga imaanaya degmada ladhaab ee koontiga gaarisa waxaan ku waraysan doonaa halabuur qaxooti ah oo wax badan ka qoray nolosha qaxootiga iyo dhibaatada dowlad la-aanta ay ka dhexleen bulshada soomaaliyeed horta ereyadaydan aan idiin iftiinshee indheergarad ma jooga mase waaba ebero dad aqoonta liitiyo waxaaray ilmi ummad baaba eeday isku eeganaysaa ileen waa is eeddaa oon iyo colaad iyo qoon abaarulaysay haddaad aragto weligaa aqoon gaabanaa hagay waxaan uga dan leeyahay ummad ruux hoggaansho la addoonsanayo asagii la maamulo aayaha dalkiisiyo ileen ubadka uma turo martidu waa sulub xirsi gacmay jookar balse ugu horrayn barnaamijka aan ku soo dhowayno aniga magacayga oo saddexaan waa sulub xirsi gacmay jookar taarikh nololeedkayga haddii aan kaaga warramo aniga waxaan ku dhashay gobolka galgaduud gaar ahaan degmada cawlaaq walaahi niyow taarikh nololeedkayga dee intii soomaaliya ay burburka ahayd umbaan dhashay haddii ilaahay ku samoogolyahay waxaan ku koray sida jubbada hoose ilaa iyo gobollada dhexe meeshii ugu dambaysay oon imaadayna waxay ahayd halkan hadda uu qaharku keenay waxaa weeye xeryaha dhab
waa tahay sulub waad mahadsan tahay hordhacyar aad naga siisa noloshaada waxaad noo bilowdaa goorta aad ogaatay inaad hal abuur tahay oo wax culin karto saaxiibow horta hal abuurnimadayda dhaantooyinka ayaan soo tumi jiray anigoo aad u dhalinyar oo shan iyo toban lix iyo toban meelaha jira waa xilligii miyiga ku nooleed oon miyiga ku noolaa oon geel raaca baan ahaa geelaan aad u dhaqaalayn jiray marka dhaantooyinkaan soo tumi jiray xilliyadaa ayadaa waxbaan isku daydayi jiray inaan hal abuur ahay oon wax daraasiin karo ama aan wacyi wax ka cabir karo waxaan ogaaday intii hadda aan imaaday xeradan qaxootiga dhadhaab waxaana igu kalifay dee wacyiga dadkaygii iyo markaan dalkayga ka soo kacay wallaahi waxaan aad iyo aad u garowsaday inaan wax ka odhan karo kadib waxaan isku dayey inaan wax ka idhaahdo waxaa ka mid ahayd waxaa iileehay aan isku dayey wiil ayaan sheekaysanay aan gaari wada saarnayn transit ayaan wada ahayn waxaan iska waraysanay waayaha nolosha guurka oo kaleeto dee soomaalidu way sheekaysataa badanaa wuxuu iiga sheekeeyey marka dhacdo hadda ka hor oo macnaha guurkiisa ku beegnayd oo aad ii soo jira dhacdadaas waxbaan ka qoray hees baan ka sameeyey waa tahay n sheekadii saaxiibkaaga uu kula wadaagay ayaad cabirtay markaas ayaa kuu soo baxday inaad bal meeshaas sheeko ka diyaarin karto aad iyo aad haye qaabkay bay u dhacday sheekada sheekadaas waxay u dhacday wiilka wuxuu igu yidhi galab galbaha ka mid a ayaan luuq baan joogay buu yidhi markaas gabadha aan isguursan doono oo sheekadaan ka diyaarin doono maana aqoon buu yidhi waxaan aadnay aniga asxaab kale oo saaxiibadaya webiga inaan kusoo dubaalanno asagoo biyo keenay oo gebiyada biyaha ka tuuraya ayaan tagnay biyo beerihiina ay ku gadaaman yihiin xilli barwaaqa ah aad qurux u qurux badan biyo xil barwaaqa ah goor qoraxdu ay sii dhacayso oo koob iyo toban saac meelahaasa casarliiq ah mar aan dhallinyaradiina ka horo beerihii iska daawanayo ayaan waxaan arkay biyo dhinaca qoraxdu ay u dhacayso ayaan waxaan ku arkay biyo gabar iga soo martay mar waxaan isiri biyo ma farasba mar waxaan isiriwaya ma haldhaaba mar waxaan isiriwayay ma gabarba ama qof baa wux kadib barnaamijkii o dhan wuxuu kusoo dhammaaday inay gabar tahay qofkii hadba dhinaca isugu kay bedelay waa gartay gabadhii waan isbarnay geed cambaa hoostiisaan yaro istaagnay waan iswaraysanay haddaan isbarnay waa isla helnay halkaasaa waxaa nooga bilowday xiriir iyo hasaawe hasaawe asagaa waxaan fuun ku guulaysanay inaan midoogno aan lamaano noqonno ha laba sano kadib geedka cambaha oon isku barnay hoostiisa ayadoo wiilkayga curadka ahaa oo baashi aan u bixiyey oo ii joogo ayaan soo istaagay buy dib ayaan u xasuusta sheekadii buy sheekadaas qisadaasaa iigu macaanid buy qisay soo marta oo jacaylkayga ahayd run ahaantii markaan gaarigii ka soo deganay oon kala tagnay wiilkii waan wacay waxaan idhi qisadaada wax ma ka samayn karaa aad iyo aad waa u fasaxan tahay buy waxaan ka diyaariyey hees dalxiis la yidhaahdo oo aad u dheero ilaa lix bayj ah oo isugu jirta wadaniyad aan dhulkayga ku ammaanayo iyo dhallinyarada hadda aan weli guursan oo aan ugu tilmaamayo qaybo ka mid ah in lamaanuhu uu fiican yahay qoyska.
quruxda nolosha Haa, wiilkii quruxdiisii iyo noloshiisiina aan ku tilmaamayo bal waa yahay inkastoo haysta aanbadan weli fanaan u dhiibin bal hordhaceeda qaabka u diyaarisay erayadii bal dhegeystayaashaan maqashino saas waxay ku bilaabanaysaa galab sow dalxiis kuma gaarin webigoo gowyaha koreetiya gebiyada jabsadayo beeraha gelleediyo madas gacanka tuuriya geeda gabalbacanyo isdhex geliyey baallaha waa luuq ganaanee dhulka wada gerin yahay anagoo gaabshay socodkoo cambahoo guduutiyo guranaya carabkii goortuna markaa tahay gabbal sii dhacayo gantaalaha cadceeduna godka aanay gelin weli sow kala gadoonkii calafka ay geeyee geestayda midigtaah qorraxdoo gudaysoo gufaacada iftiinkiyo ee dhex gelisay nuurkii isha galac kuma siin waan miyir gadoomee cabbaar gibina dabadeed gadaashayda maan diyin waxaan gadafka muuqaa inuu goray haldhaa yahay maankayga geliyey laba geed dhexdood iyo meel gaaban kama arag gallad ee baweeyee ruuxu guulle quruxdii giddigeedba siiyo ilaan muuqu waa gabar intaa ma dhaafinayo
waayahay waxaad diidaysaan hawada gasho dhammaanteed aad iyo aad waayahay n markaasi hees dalxiis aad diyaarisay ama aad curisay kadib wadda ayaa ku furantay halkeebaad jidkaa usii raacday oo aad iyo aad waxaan u sii raacay waxaa kale oo ayadaa aan isku dayay inaan wax ka sameeyo maadaama aan dareemay inaan wax alifi karo xilliyadii dhoweed oo hadda badda la isku haystay oo maxkamadda heeg ay taallay waa doodii badda ay soomaaliya dowladda soomaaliya iyo kenya kenya ay socotay ayaa iyadana waxaa igu dhashay inaan ciidankayga iyo dhallinyarada soomaaliyeed iyo bulshada hees dhiiragelina inaan sameeyo khaasatan heestaa waxay gaar u taabanaysaa ciidanka soomaaliya waxaan heestaa waxay ku bilaabanaysaa halyeeyada dagaalkiiyo ka hortaga halaagow halka aan u soconniyo hadafkeennu wuxuu yahay aan idiin hormariye hareeraha dhulkeenniyo badda hirarka weyn iyo biyaheenna hodanka ah haybta aan u leennahay hantideenna weeye nooga hubiya cadowga ku hameeyey inuu helo hubka qaata oo kaca markaad heegan noqotaan halka uu ku dhuntiyo ugu tago hoggiiso hanqarkiiyo gantaaluhu marka ay har yeeshaan weligiis haldoor iyo geesi hiilla mooyee fulay haadka cararihi ma dhacsada hashiisoo meelna kuma hagaagee halakeeya cadowgoo hootada ku boobo heesaha dagaalka iyo hobay ku qaado soomaalidu ma hogatoo hoodada dagaalkaa rabbi hube u siiyee markaad hilibka ceeriin sida hanadka waagii hoomada codsisaan guushana aad hubisaan halkaa ma dhaafaya iyadana waayahay sulubow waa badweyn curintaada si ordhaca ayaad iigu sheegtay n waxaa jiro gabay kale ood ka tirisay maamul xumada hogaanka soomaaliyeed iyo in dowladnimadii ay tahay mid aan madax banaaneen bal gabaygaasina bal dhegeystayaasha ayaan jeclaad inaan la wadaagno bal qac ka siiya asagana qaabka u dhacayo aad iyo aad iyo aad gabaygaas ugu jiraa cabdisalaanow gabaygaa waxaan ka tiriyey waxaan arkay dhowr madaxweyne oo soomaaliya soo martay burburkii kadib oo meeshii aan ka rabnay oo shacabku ka rajaynayey meelaan ahayn istaagay intaas markay ka gudubto waxaan arkay dhallinyaradii soomaaliyeed iyo ciyaalkii qurbaha tegey oo dhaqamkii iyo afkii soomaaliga ee hooye hodanka ahaa labadiiba ka tegey wallaahi niyahow wacyigaas wuxuu ii sawiray wacyi aad u adag ayadana waxaan ka iri gabaygaas wuxuu ahaa gabaygan waa jiifto aqli weliba garashadii iftiin weliba nuurkiis aqoon weliba heerkeed itaal weliba xooggiis arrin weliba goyntiis amiir weliba taladiis amar weliba taagtiis ajal weliba goorteed oohin weliba yeedheed aroos weliba faraxiis horta ereyadaydan aan idiin iftiinshee indheergarad ma jooga mase waaba eberoo dad aqoonta liitiyo waxaaray ummad baaba'eedii isku eeganaysaa ileen waa is eeddaa oon iyo colaad iyo qoon abaarulaysay haddaad aragto weligaa aqoon gaabanaa hagay waxaan uga dan leeyahay ummad ruux hoggaansho la addoonsanayo asagii la maamulo aayaha dalkiisiyo ilaan ubadka uma turo waa maya ujeeddadu mar haddaan iftiinsho u bandhigay dadkaygii misna aan ogsoonnahay eeddeeda ruuxa leh cambaqaadka gabaygiiyo halka aan u jeediyo arartayda aan wado inkastoon islaynoo qarankeenna aasnoo aayaheenna dhuminnay adduunyada dusheediiyo ifkaa baaqigii haray iilkiiyo xabaashiyo qabuurihii ag jooga ma og tahay asaaggeen inuu ila biyele iyo istareex ku nool yahay annaguna inaan nahay iska noolayaal iyo ummad labada daarood midna aanu iilana gacmahooda eersaday ma og tahay ismoogey ilbaxnimada dunidee uumiyuhu higsanayo inaan aragno mooyee kuma dayanna aadmiga adduunyada ku loollama waxaan ugu dambaysiin horta aan ismaqalnee xaggee eebadan iyo nooga timid amuurtani miyeynaan isfahan iyo aqoon nagu hagtaa iyo is afgarad dhexdeenniyo iimaan la heli karin waa dabcan meelo badan ayaad kaga hadashay waxaad hambaysaba ma arko sulubow n ugu dambayntii nolosha adag ee qaxootiga iyo waayahan cariiriga badan oo aad wakhtiga dheer ku nooleed wax aad dabcan ka diyaarisay ma jiraan noloshan ka duwantii aad ku soo babaartay saaxiibkayow walaahi niyow wax badan baan horta ka diyaariyey halay labo dhegeystayaasha maqashay waxaan ka iri n hadda kahor waxaan arkay wiil iyo gabar baa halkan ku sheekaystay wiilkiiyo gabadhii way sheekaysteen wakhti bay wada qaateen waxay meel isla dhigeen inay isguursadaan oo mustaqbal yeeshaan ayadoo sidii ah ayaa waxaa imaaday wiil qurbaha ka yimid oo gabadhii xoogaa qaraabo la dhowla ah waxoogaa soo aruursadeen aad iyo aad de waa taqaanaa eh, wiil qaxooti joogay iyo wiil qurbo ka yimid farqiga u dhexeeya waayahay aad baa u garan kartaa Een, wiilkii marka gabadhii wiilkii baa soo doonay qurbaha ka yimid ehelkii khasab buu ku siiyey waa la siiyey saddex bilood markuu qabay gabadhii uu iska soo furo wiilkii wuuna ka tegey waa gartay waxay damacdeen inay dib ugu soo laabatay marka miskiinkii ee shalay ka dhaqaaqday Inta jacaylka ku beertay aa uga tagtay Hay,
asagii markaa wuxuu yidhi tukalaan helaye ka sii daawey ka dandoona meel kale Ah.
waaya maxaa ka tirisay markaa ayadana hees baan ka sameeyey heestaan ma doonay inaan dhammaystiro hordhac yar haa samanadan isdhalan rooyey wakhtiyadan silsiladda qofna saacu sare mari qofna seefta qaadsii baan ihi sideedaba adduunyada ka qaar sad haystoo sid ka dhalay ku maaliyo waa qaar sabooloo ayagoo sagaal qaday seexan waaye jiifko sumcaddooda dhowroo ka sariigta ceebtoo ku samraaya gaajada ha yeeshee sadanadiyo laysma siiye dunido ninkii samada gaaree sanqaryarada jiifee sareedada ku haystoo laga qaaday soofiyo kaan shalay sumuna hayn maantana la siiyiyo laba kala sarraysa baa subax noolba joogta halkaa ma dhaafayo
waa maasan tahay sulub ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanayo marka ugu horreysa horta bulshada soomaaliyeed dhammaanteed waa salaamaya marka ugu horreysa waxaan gaarsiinayaa qof kasta oo soomaali ah meelu joogaba dalkeenna hooyo waa muhiim qof kastow halka aad joogto qalbigaaga calanka buluga ah oo midnimada soomaaliya muujinaya iyo dalkeenna hooyo ku hay haa oo nabadda ka shaqee middaa waa fariin guud oon soomaali u dirayo midda gaarka ah waxaan u dirayaa bahda hal abuurada soomaaliyeed waxaan u dirayaa bifadlakum murtidii iyo dhaqamkii soomaalida iyo fankii intiiba waxaad moodaa waayahan dambe in lagu ciyaarayo in la ilaaliyo hadday tahay gabayga hadday tahay murtida kale mahmaahyada ee la samaynayo hadday tahay heesaha dhammaantood in la ilaaliyo oo wax turxaan buuxsan oo dadka ka gadmi kara murtideennii horena aan ku soo noolayn karno inay noqdaan
aad buu u mahadsan yahay sulub xirsi gacmay joker oo barnaamijka marti ku ahaa guud ahaan saaxib yaal halkaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii isbuucan balse aan dib idinku celiyo bahda washington iyo qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo
mahadsanid cabdisalaam salas oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka xeryaha dhadhaab noogu soo diyaariyey markana qodobada wararka caalamka ugu doorka roon isku dhacyo u dhexeeya dibadbaxayaal falastiiniyiin ah iyo bilayska israa'iil ayaa subaxnimadii axadda maanta ah waxaa ku dhaawacmay toban qof oo dibadbaxayaal ah kuwaasi oo ku sugnaa gudaha iyo hareeraha dhismaha masjidka al aqsa ee magaalada qudus halkaasi oo laba maalin ka hor uu ka dhacay isku dhacweyn bilayska israa'iil ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee maanta ay boqolaal dibadbaxayaal ah bilaabeen inay dhagxaan aruursadaan waxyar un ka hor inta aysan goobtaasi booqan yuhuudda dadka yuhuudda ah ayaa loo cayimay wakhti u gaar ah oo ay ku soo booqdaan laakiin aysan ku cibaadaysan dhismahan oo ay u yaqaanaan temple mount oo ah goobta ay aaminsan yihiin inay ugu barakaysan tahay diintaasi halka sidoo kale muslimiinta ay u tahay goobta saddexaad ee ugu barakaysan bilayska dalka griiga ayaa sheegay in ay heleen meydka haweeney ka mid ah tahriibayaal doonayay inay doon ka timid turkiga ah ku galaan gudaha dalkaasi griiga waxaana tani ay ka dambeysay kadib israsaaseyn ka dhacday goobta dhacdadan ayaa gelinkii dambe ee sabtidii shalay ka dhacday webiga everos oo qiyaastii lixdan iyo toddoba kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada alexandropolis ee dalkaasi griiga sida ay bilaysku sheegeen haweeneyda ayaa la aaminsan yahay in ay saarneyd doon ka timid dhanka turkiga oo doonaysay inay u gudubto dhinaca griiga waxaana ay doontu iska dhiga tirtay sida ay beliisku ku warameen digniin ay ku siiyeen inay dib u laabato afhayeen u hadlay booliiska gobolka bariga macedooniya ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in doonta ay saarnaayeen toban qof oo muhaajiriin ah wuxuuna sheegay inay ku amreen inay dib u laabato laakiin aysan amarkaasi fulinin waxa uu sheegay in sida uu yidhi markaas kadib ay rasaas ka dhacday dhinaca turkiga ayna dhankooda rasaas cirka u rideen ciidamada ilaalada badda ee griiga ayaa sheegay in markii dambe ay heleen afar nin oo muhaajiriinah oo dabaal ku yimid xeebta halka ay heleen haweeneyda oo u muuqatay inay rasaas haleeshay waxaana ay sheegeen in dhacdadan haatan ay baaritaan ku bilaabeen markana dhinaca kaalmaha nebi ammaanada aan idiin hayno mid ka mid ah
geedengegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd u xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadaembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuulayuururaa inay kugu sugaayaan sideebaad cibaadada uga seexataayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
bidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
geedengegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd u xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala
nebi ammaankaasi allahu naxariistee siciid mare xaydar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a waa bahdii v o a oo dhammaanteenba isku duuban idin leh nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak